waxaad dhegaysteeen heesta halkudhageedu haa xaqdhowr waxaana codkooda inay kusoo gaarsinhayay hobolada waaberi ereyada waxaa iska lahaa saynab cumar timadheer muusigana waxaa raaciyey maxamed ciise halkaad kala socotayna waa reediyo muqdisho codkii jamhuuriyadda dimuqraadiga ee soomaaliya waxaad nagala socotaan mawjadaha ka mitrban iyo mawjada f m oo ka gobolka banaadir iyo hareerihiisa saacadda stuudiyaha reediyo muqdisho waxay soo gaadhay toddobadii iyo soddon daqiiqo waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii weydiin iyo warcelin waxaa nala socodsiinaya cabdisheekh doon nageeye iyo siciid tahliil axmed
kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijkeenii weydiin iyo warcelin oo aad toddobaadkiiba ka dhegaysataan idaacaddan radio muqdisho laba goor
dhegeystayaal barnaamijkeena alaab waxaanu ku soo qaadanaa labada qodob ee kale ah su-aalaha ayna sooda weydiistaan dhegaystayaasheenna jawaabahooda iyo baafinta dadka warkooda la leeyahay dhegeystayaal su-aasheenna hore waxaanu ka helay cabdi xasan gaabow laga helo degmada beledweyne gobolka hiiraan wuxuu wax naga soo weydiiyey taariikhdii hore ee dhismihii isbitaallada